waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali communitiga horta waxaa ku jira community la dhaho awa african australian women association kuwa la dhaho waxay la shaqeeyaan dumarka badan iyo gabdhaha yar you know ay la shaqeeyaan laakiin waxyaabaha mental healthiga badana aniga marka waxaa la shaqeyn jiray qolooyin la dhaho m d a multicultural development association soomaali badan waa la shaqeeyay oo wadanka ku cusub marka shaqadeena waxay ahayd aniga gaar ahaan waxaa u qaabilsanaa guriyeynta iyo iyo soomaalidana waa caawin jiray kuwa dhibka ba badana you know mental healthiga naftarkiisa cudurada maskaxda ku dhacda waxay ka bilaabataa qofka maxay aheedoo badan haasta sidii dhibka haasta guriyeynta camal haddii no stress iyo waxaasa guriga haddoo stress karaa camal marka waxaa samayn jirnay waxaa u rifaagarayn jirnay aa gudbin jirnay kuwa qolo la dhaho keepers queensland and touch and trauma waa gartay marka xanuunada ugu badan oo soomaalida ku dhaca oo kuwa maskaxda maxaa ugu badan
kuwa maskaxda horta ugu badan because dadka you know ka imaaday wadamada dagaalka ku dhacay you know soomaaliya waxay badanaa ka safar garayaan post traumatic disorderga stress iyo depression af soomaali ma garanayo waxa lagu dhaho depressionka oo kale waa dad murugo weeye ama anxiety walbahaar haysta ye walbahaarada because dad maxay heeto wadanka you know waa la socotaa waxa ka dhacay dagaaladii waxaas iyo dhibaatooyinka badan soo qixitaankii marka dadka waxaa ku dhacay posttraumatic disorderka xabadihii waxaas dhan marka wadanka markay imaadaan iyagoo dhib badan haysta sida maskaxiinta you know even cuduro caadi haysto marka markaa u sheegto qof soomaali a ku dhahdeed inuu dhib badan a kugu soo dhacayo waxaa laga yaabaa inaan stress ku hayo mise depression iyo anxiety waxaas dhan ma aaminsana iyaga marka waxay dhahayaan aniga cudur maskaxda kama jirna sababtoo ah anaga soomaali haddaan dadka maskaxda ka jiran waxaaway dadka oo dhinaca loo leexiyo waxaa la dhahayaa qofkan wuu waalan yahay si fiican ino looma ilaaliyo waa la leexinayaa cudurada maskaxda ku dhaco maada ay dhib badan yihiin oo qofkaas dhib badan oo u keeni karo oo dili karo oo maxay aheedoo you know qofkaas dhib dhibaato badan ay ku dhici karto laakiin annaga ma tixgelino oo ma dhahno qofkan maskaxda laga haayaa laakiin qofka haddii jirka laga haayo waxaa dhana dhaktarka tagana waxaa dhana meeshaan laga haya gacantaa laga haya lugtaa laga haya marka cudurada dadka badanaa ku dhaco maskaxda ay badan u badan yihiin dadka wadanka ka imaada waxaa waaye inta haddaa kuusoo sheegay waa gartay marka maxaa lagu gartaa calaamadaha lagu garto qofka inuu xanuunadaas ama depressionka murugada iyo walbahaarka u qabo maxaa lagu gartaa aniga koley ahaanteeda waxa aa ku garan karo qofka dhibkaas badana soomaali badan iyo qolooyin badan oo you know different communities aa la shaqeeya waxaa waxa aniga waxaa ku gartaa qofka marka maanta dhan muruga hayso dadka badana haddii maskaxda laga haayana you know qofka waxaa laga yaabaa you know behaviorgiisa oo isbedelaya like calaamadaha sidii qofkaas waxaa laga yaaba maanta inuu iska qayliyo iska ooyo oo you know oo deganaansho dhan ma qabo walwal badanaa ku jira marka settled ma aha matan waa gartay marka soomaalida maadaama aysan cudurkan caadi ahaan dhaqan ahaan u aqoon oo laga yaabo qofka inay dhahaan waa waalan yahay sidee idinku uga dhaadhicsaan in ay dhakhtar u tagaan oo markaasi ay kaalmo ama caawimaad raadsadaan aniga badanaa waxaa samayn jira qof wa you know waa la hadli jira waxaa ugu dhaa dhaadhiciyaa waxaa dhaha dhihi jiray you know cudurka maskaxda wou jiraa waalina ma ahan you know sida adoo waxaawa haddii gacanta aad ka jigtid example dakhtara taga soomahan gacanteedaa jabtaa dhehaysa waa soo hagaajisanaysa soomahan so maskaxdana waxaa waaye maskaxdada hadday ay kaa jabto oo mise oo dhib dhib badanaa kugu soo dhaca caadina waaye you know waxaa u sheegi jira sida adoo gacan kaa jabto waaye laguma dhahaayo waddankan soomaali ma ahan hadda oo laguma dhahaayo hiblaayo way waalan tahay haddii maxay ahayd qof aa u tagtid aa kala hadashid waxaa laga yaabaa adoo xataa dhakhtarka aadan u tagin aa ku dhihin kaniiniyaara mis daawadaas maskaxda laga waxaa ugu fududaa dhahay qof kale aa la hadashid dhibaatada ku haysato aa ka dhahdid dhibkaasa haysto inay ku caawisaa laga yaaba marka waxaa aga dhihi jira waxyaabo oo caadi ah oo la daaweyn karo oo sida qof kala hadal dhakhtaraa tagi kartaa waxaa dhib qof you know counselinaa jiro marka saas camal aga dhaadhicin jiray inay wax normal ay tahay maadaama ay dhib tahay oo lagu arkayo xataa aday waxaa oo ye waddankaana maxay ahayto cabaar joogtay waxaa malaysa waxa saas waa aniga ma rabi intii lay dhaho qofkaas maskaxda lagaa marka waa isku dayi jira inaa ka dhaadhiciyo aa dhaho okay waa aniga xataa waa arkay qof oo maskaxda you know psychologist like it's caadi camal ah aan ku dhihi jiray badanaa waa gartay marka waxaad sheegtay in xanuunka maskaxda inta badan dadku ay kala yimaadeen wadankii iyo dhibaatadii iyo dagaaladii ay soo mareen ma dhacdaa mararka qaarkood in halkan laftigooda dhibaata uga timaado dal ay ku cusub yihiin aysan aqoon shaqa la-aan luqadiio aysan aqoon laga yaab taas laftigeeda ma laga yaaba inay dhibaato xagga maskaxda u keento waa laga yaaba because sababtoo ah you know dhibaatada maskaxda waxaa waaye adoo hadda shaqa haddaa haysanin oo maanta dhan guriga iska joogteed you know aadan wax baranaynin dhibka you know fikirkaas aas dhehaysid shaqaa u baahanahay you know um waxaa u baahanahay inaa wax barto walwalkaas adig saas anxiety kugu dhacayaa isna wadan kale kala imaato maaha qof walba meel walba oo jooga ku dhici kara mental health waa gartay dad badan baa dad badan baa dhaha gaar ahaan ragoo kale ama ragga qayila qaadku marka ugu dambeysa wuxuu keenaa arrimo xanuuno xagga maskaxdaah oo kale ma aragteen dhibaatooyin noocaasa dad la kulmay kolley dad badan oo qaad cuno ma ma arkin waa arkaa inay qaad cunaan laakiin mala xarin badanaa dumarka camal aa la xiriiri jiray so marka ma garanaa walaa kolley wax walba adi oo drugs iyo wax walba you know sida jaadka iyo sigaarka waxyaabo walba oo maskaxdaada bedelayo kolley dhibaato way leedahay markaa iska dhaafsid matahante iyo hang over aftermat wax dhib badanna dhibay keenaan wax walba oo maskaxdaada bedelayo intaa cunaysid mise cabaysid waa fiicanta laakiin hadhow dhibka wuu imaana marka waa laga yaabaa inuu keeno cudurada maskaxda ku dhaca waa gartay ma laga yaabaa dadka qaarkood inay xanuunku markuu ku dhacoo kale inay hadda wadankan australia oo kale dadka qaar baa markuu xanuunadaas ku dhaco isku ilowsiiya khamri iyo darooga iyo noocaas oo kale bulshooyinka soomaalidu ay ka mid tahay ma laga yaabaa qaarkood marka xanuunadaasoo kale ku dhacaynaya ama jaadkoo kale ama balwado kale isku ilowsiiyaan oo galaan waa laga yaaba sababto horta in general soomaalida badana you know even cudurada xataa mental healthga ma ahan waxaa kaloo ku arkay xataa you know cudurka sida kansarka camal ma jeclin inaa cudurada wax walba waxaa umalaynaa inay anaga nagu caynaayo oo anaga inaa doorana camal ma fahante qofka markuu cudur ku dhaco wuxuu dhahayaa cudurkan iyaga waxay umalayn inay iyaga cudurka isku keeneen ma fahante waxay dhahaan okay cudurkaas muxuu igu dhac camal oo qof inaa usheega mara waa waa lagu caynayaa marka kolley qaadka iyo kolley waxaa umalaynaa badanaa dadka qaadka cuno iyo dhib dhibaato badanna aanagu soo dhacday anaga wadankeena inagu soo halaaway waa u malaynaa inay badanaa qaadka laskaga daadiyo sababtoo ah dad badan oo qaadka cuno ku dhacay familkooda markay usoo laabtaan oo nimanka badanaa oo xaaskooda you know garaacayaan ilmahooda aanan danaynaynin marka waa laga yaabaa ina iyaga xataa mental health ay cudurada maskaxda ay haastaan ee qaadkaas iskaga baabiyaan waa gartay ma dhici kartaa mararka qaarkood in soomaalida dhaqan ahaan waxaa la dhihi jira qofku markuu xanuunsado weliba ama maskaxda ama nooc doon ahaade qur-aan ha lagu akriyo ama ama waa la sixray waxyaalahaas dabcan qur-aanka cidna ma diidanaan laakiin ma laga yaabaa inay dhankaas u bataan oo ay diidaan in dhakhtar caadiya u tagaan ama markaas halkaas daawo raadsadaan ha badanaa dad badan oo mental health haayo marka waan arkay oo dhahaya marka ku dhaca camal adi dadka iigu dhow xataa aa ku dhaha okay waxaa laga yaaba inaa maskaxda inuu cudurka maskaxda oo ku haayo qur-aanka wuu fiican yahay inaad qur-aan istaartaan laakiin waxyaabaha adi aad sheeganaysid dad badan igala hadlaa jiro oo dhahay inaa maskax saasaa dareemaa markaasaa ku dhahay okay waxaa laga yaaba inaa maskaxda cudurka maskaxda wax weyn xataa maha depression waxyaabahaas aad sheegaysid you know symptomskiisa waaye marka maa dhakhtarka tagta idhaa maya qur-aan in la saaro waa qofkaas ha badana horta mental health anaga qur-aana ku daaweynaa qur-aanka ilaahay wuxuu dhahay qur-aanka daawo waaye laakiin sometimes waxaa ku dhaha example xataa usii badanaa haddii uu kugu dhaco cudurka ugusan cancer qur-aan haddii lagu saaro ma kaa baxaaya waa maya soo maahan maadaama qur-aanka uu daawo yahay marka waxaa dhaha cudur saas camal waaye haddii qur-aan lagu saaro waa ku fiicnaanaysaa laakiin cudurkiiba meesha yaal daawo kale u baahan cudur waxa haddii adoo gaajo ku hayso bii haddaa cabta gaajo taama kasaxay soomaahan marka waxaa dhaha cudurkaas daawadiisa waa inaad doonataa daawooyin nooceeyaa la siiyaa dadka matalan xanuunada walaaca ama walbahaarka ama murugada qaboo kale maxaa lagu daaweeyaa caadiyan kaniiniyaala jiraan oo loo qaato sidii anti depression iyo anti stress iyo kaniiniyaal badanaa jira dadka la siiyo laakiin badanaa intoona gaarin kaniiniga heerkiisa waxaa arki kartaa dhakhtarka oo you know dhakhtarka qalbiga dhakhtarka dadka aa la hadli karta sida psychologist counseling atay kartaa waxaa waa la hadli kartaa waxaa laga yaaba hadal in lagu daaweeyo cuduro badanaa jirta maskaxda ku dhaca oo hadal kale lagu daaweeyo qofka haddaa la hadashid dhibkaaga aa sheegatid badanaa walaac iyo walbahaarkuwa kaa baxaaya waa gartay marka maxaa kula talin lahay dadka laga yaabo dad ka mida qoyskooda inay xanuunadaas qabaan oo ama ay qarsanayaan ama laga dareemi karo ama qofka laftigiisa laga yaabo inuu mararka qaarkood isku buuqa laakiin weli dhakhtar aan utagin maxaa kula talin lahay waxaa kula talin lahaa haddaa ku aragtid badanaa horta cudurada dadka maskaxda ku dhaca waxaa lagu garanaa qofkii oo iska faraxsanaa oo maxay ahdo qof you know oo cunugaaga caadiga haddaa ka daranta inuu maxay ahdo oo sidii hore ahayn oo dhibaato kale ee kula kusoo kordhantay oo cunugaaga isbedelay la hadal oo ku dheh maxaa kugu dhacay haddaa umalays inuu you know qofkii maskaxda cudurka haayo oo umalays inuu dhibkaas camal kula soo kordha waxaa dhihi lahaa caawinaa jirta caawina hadda kuwa qolada la dhaho oo new access oo hadda brisbane ka bilaabatay acations community center waa qolooyin oo maxay ahayd oo caawinayo telefoona kala xiriiri kartaa facetime skype iyo waxay qabaan dad kale aa u tagi kartid face to face wejahan aa hor fariisanaysa aa kala hadli kartid dhibkaaga marka waxaa dhihi lahaa caawin badanaa jirto qolooyin badanaa jiro oo maxay ahayd ku caawina sida dhakhtarka j b ga camal haddaa u tagtid xataa dhahda okay taana isku arkaayaan dhibkaasa ay haasto waxaa raba inaa la hadlo qof way ku rafagarayna marka si caawintu way baxdaa marka waxaa dhihi lahaa haddaa isku darantaan inaa maskaxda aad ka xanuunsan tihiin oo dhib idin haasto walwal iyo walbahaar aan dhammaanaynin caawin doonta
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali